wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoora ayaa xarigga ka jaray iskuul wax lagu bari doono agoonta oo hay-adda qatar jaarati ay ka hirgelisay magaalada guriceel iskuulka ayaa loogu talagalay in ardayda agoonta ay ka helaan waxbarasho hoose dhexe iyo sare wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoora ayaa ka waramaya muhiimadda uu iskuulkan u leeyahay bulshada magaalada guriceel waxay qayb ka qaadanaysaa tayaynta waxbarashada waxay qayb ka qaadanaysaa in ilmo reer galmudug ah reer gurcaal ah in ay helaan meel ay wax ku bara karaan meel noloshooda wax ka bedeli karta inay helaan ayay runtii naga saacidaysaa waxaan u mahad celinayaa oo runtii mahadcelin gaar ah mudan deeqbixiyaashii ka shaqeeyey naga caawiyey wasaaradda waxbarashada galmudug ka gacan siiyey in xaruntaani ay dhismato gudoomiyaha degmada guriceel faarax cabdi macalin ayaa uga mahad celiyey hay-adda qatar jaarati hirgelinta iskuulkan waxaan rabaa ugu horreyn inaan u mahad celiyo hay-adda qatar jaarati oo mashruucaan hirgelisay runtii intaan keliya ma ahan sidii uu sheegay cabditaax qatar jaarati waxay naga taageertaa agoon reer guriceel ah oo muddo ay soo taageerayeen sidoo kale ilaa laba ceel biyoodna waa noo hirgeliyeen waxaan rabaa marka inaan wixii aad noo qabateen inkaga mahad celinno qaar ka mida mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay xarig jarka ayaa bogaadiyey xaruntan waxbarasho xaruntaanna waxaa weeye waxa ay xoogga saari doontahay oo ugu badan waxaa waaye dadka agoommaha ah insha allah haday noqoto waxbarashada caafimaadka biyaha daryeelka caruurta khaasatan agoonta xaruntan quruxda badan ee kusoo siyaaday degmada gurcaal waxaan rabaa inaan idhaahdo ciddii noo suuro geliday aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa iskuulkan ayaa wax badan u tari doona ardayda agoonta ee aan awoodin qarashaadka waxbarashada maadaama aysan haysan waalidiintii ka bixi lahaa